بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته saaxiibadana dhegaysanayo halkani waa rediyo cadaado waxaadna ku soo dhowaataan barnaamijkii falanqaynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba xiliyadanoo kale markay saacaddu soo gaarto halkaanaad kala soco jirteen mar kale baraqo wanaagsan ayaan habadiidinka leenahay saaxiibayaal subax wanaagsan ayaan habadiidinka leenahay barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadado maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo faahfaahiyey duqeyn uu ka fuliyey gobolka shabeellaha hoose kuna sheegay inuu ku dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab barnaamijka ayda idinkugu soo gudbin doonaa dhegaystayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan in barnaamijku intuu habada ku jiro guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo war-saxaafadeed soo saaray kulan ay yeesheen haddaba muxuu yahay war-saxaafadeedkaasi barnaamijka intaan ku guda jirno ayaa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahiino dheeraad ah oo laga helayo wiil dhalinyaro ahaa oo lagu dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoode haddaba maxay tahay sababta wiilkaasi loo dilay yaa ka sadambeeyey dilkiisa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda socdaalka oo fulisay xarun lagu bixiyo baasaboorka soomaaliya oo ka furtay dalka switzerland haddaba maxay tahay sababta keentay in hay-adda socdaalka ee baasaboorada soomaaliya ka fuliso waddankaasi barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal barnaamijku intuu hawada ku jiro waxaa ka maqneen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaa idinkugu soo gudbi doonaa heestani qodobadaas wuxuu nagu soo kordho intaan barnaamij ku jirno ayaa idiinku soo gudbin doonaa saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijka maanta waxaa idiin soo saartay ayaan maxamuud cali anigan waxaa nahay maxamed aadan karaama waxaana ii farsameynaya cabdifataax cabdulaahi dhoore cabdifataax soomane waa mar kaliyo barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadado baraqo wanaagsan ayaana khabadidii kale nahay saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado dhegaystayaal ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilowno dhankaasi magaalada caasimadda muqdisho guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ayaa kulan ay yeesheen waxa ay ka soo saareen war-saxaafadeed war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga qabanqaabada lixdan sano guurada xuska xorriyadda iyo midnimada soomaaliya ayaa waxaa looga baaqsaday madaxa heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay ka qayb qaataan xuska sanadkani labada kun iyo labaatanka oo loo aqoonsaday sanad ahmiyad gaar u leh waddanka soomaaliya qoraalka oo ka koobnaa laba boog ayaa lagu faahfaahiyey sida ay u dhexayso munaasabadda maalmaha xorriyadda oo ay sheegeen in sanadkani noqon doono mid ka duwan sannadihii hore ee lasoo dhaafay baraq wanaagsan ayaana habadeedii kale nahay saaxiibayaal markaani haddaan aadno dhankaasi shabeellaha hoose maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn uu ka fuliyey degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn dhanka cirka ah uu maraykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ee shalay taariikhda ku beegnay sagaalka bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka fuliyeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaana ay la beegsadeen xarumo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wararkaasi maraykanka ayaa waxa ay sheegayaan in duqeyntaasi ay ku dileen afar xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ay ku taageerayeen ciidamada dowladda soomaaliya ee dagaalka kula jiro al-shabaab sida uu sheegay agaasimaha ku-xigeenka howlgallada africa maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in iminka uu sameeyey xaalad qiimeyn ah uu ku raadinayo dad ku dhintay ama ku dhaawacmay duqeynta uu ka fuliyay halkaasi dowladda waddanka maraykanka ayaa sanadkani labada kun iyo labaatanka waxay kordhisay weerarar dhanka cirka ah ee ka fulinayso gudaha waddanka soomaaliya islamarkaana ay la beegsanayso xarumaha al-shabaab iyo dacishta soomaaliya waxaana bilihii ugu dambeeyey duqaamihii ugu badnaa ka fulisay gobolka jubbada dhexe iyo shabeellaha hoose barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegaysanaysaan dhegeystayaal radio cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya baraqa wanaagsan ayaan habadiidain ka leenahay saaxiibayaal intaan ka bixin wararka shabeellaha hoose wiil dharyaro ahaa ayaa waxaa lagu dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose wiilkani dhallinyaro ahaa oo ka mid ahaa dadka ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa la sheegay inuu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya wiilkani la dilay oo magaciisa lagu soo gaabeeyey cabdifanax ayaa dilkiisa waxa uu ka dhacay bar kontarool oo laga ilaaliyo degmada balcad lagana soo galo dhinaca biyoxireenka degmadaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dhulka u yimid kadib markii ciidanka kontaroolka ku sugnaa ay qabteen wiilka dhallinyarada ah hase yeeshee wiilka kale ee la dilayay uu wato mooto mootada dhugdhugleyda ee labada lug leh oo ku soo dhacday islamarkaana uu isku dayay inuu ka celiyo hase yeeshee muran kadib wiilkii mootada watay la dilay wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in askariga dilka geystay ay ciidamada ammaanka maamulka degmada ay gacanta ku dhigeen islamarkaana loo taxaabay xabsiga si kastaba ha aatee dilkaani wiilka dhallinyarada ahaa loogu geystay degmada balcad weli kama hadlin mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad waxaana dilkani uu walaaca ku abuuray bulshada ku nool degmadaasi saaxiibadana dhegaysanayo habada waxaa idinka leenahay barqa wanaagsan reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegihiina kusoo dhacaya dhegaystayaal safiirka soomaaliya ee jeneva danjire axmed danjire maxamed saalax iyo ku-xigeenka agaasimaha guud ee hadda socdaalka jinsiyadaha mudane xasan cabduqaadir maxamed ayaa si wada jira u furay xafiiska bixinta baasboorka soomaaliya oo maanta laga dhex furay safaaradda soomaaliya ku leedahay waddanka switzerland furitaanka xafiiska bixinta baasaboorka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha koowaad ee safaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo kasoo qaybgashay furitaanka waxayna dhammaantooda sheegeen in adeegani ay baahi weyn u qabeen muwaadiniinta soomaaliyeed oo ku nool waddanka switzerland iyo wadamada ka agdhow isla markaana ay hadda kadib fursad u siinayso in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ka heli karaan safaaradda soomaaliya ee waddanka jenefa adeega baasaboorkani danjira abyan oo hadal kooban ka jeeriyey munaasabadda ayaa ugu mahadceliyey madaxa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha hirgelinta xafiiska baasaboorka ee safaaradda soomaaliya ee jenefa sidoo kale ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xasan cabduqaadir maxamed ayaa ugu horeyn u mahadceliyey madaxa safaaradda oo soo dhaweynta ay u sameeyeen dhanka kale goobta ka sheegay in hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ay sanadkani ay wato dadaal ku aadan bixinta baasaboorada ay gaarsiinayso goobo hor leh oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba si muwaadiniinta soomaaliyeed loogu soo dhaweeyo adeega baasaboorkani barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaal markaan waxaa la soo gaarnay xilligaa dhegaysan jirteen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan idinkala dhexbaxo idinkiyo saaxiibada kalamaan
war kalamaaney war waa hurudiine war hadda kadib iyo dagaal hadda kadib iyo dhiigbaxa hadda kadib iyo hub hadda kadib iyo duulaan war ka kaca waa hurudiine war ninkan balaaya sheegi muxuu ah war ma qabiilqabiilkayaa lagu laabanayaa war haballaka xaggee loo duulaa war nin s d m u ka ariiro roogsahatan iyo bilawda fadawaytaatana hayehe lama ka damba saddexna kabood miyaa bilaaba rabta war ma jabhado usoo alla abuuray war sagaashan iyo koodana soo xasuusanay naga dhaafade war maabi axmed aboogii sama samantii dib idiin xasuusiye war waxaad sheegaysaan maahane dalka waa lagu loolamayaa dalal badanaa ku loolamaya waxayna soo adeegsanayaan lacag iyo hub qadar lacagaa ka imaanaysa iyo hub imaaraadka lacagaa ka imaanaysa iyo hub sacuudiga lacagaa ka imaanaysa iyo hub maraykanka lacagaa ka imaanaysa iyo hub turkiga lacagaa ka imaanaysa iyo hub intaas aan idiin sheegay iyo in kaloo badan ayaa ku loolamaya dalka dagaalayna hurinayaan iyagoo danahooda gaarkaa ku wata hadda ninkii noo roon reerka allaha u reebo warni horta walaau geekadhoqatiriyaasi markoona nahaay markoona farahaay beesnoo badarta farahaay hubhoo badarta nahaay war hubkanti meelnoo dhegta beesadu shileed iyo meelninka shee u kortay gaadano armada isaaqoon waxaad ogtaha lama arkay hadda ka hor ninaa yidhi dheefey caasaa dhib yidhi how caasaa ninkiidha adiga kuma wacan dhibow dhibka wuxuu yidhi dheefta aad u rooraysa anaa ka sokeeya lugamaday isaaqow lacagtaad u qaylahaysood ku farxayso lugooyaa ka sokaysa adeer somalilan lugooyadiinna waa ka bannaanka war dhowdhanoo adi maalmeedoona era jarti imaaraadka ilmahabow aana noo siinahayaa marka imaaraadka faatahay aana siinkasiyoha ilmo warnimayo war mahaysiine culummadii ahlu sunna ee macalin maxamuud iyo sheekh shaakir garow way ka baxeen imaaraadkayna aadeen marka imaaraad dhibnagama daayo mucaaradkii xanaaqana aadistiisa ma daaye halkay bahashu iska qabalaada aryaadhaha waa tanaasulna iyo imaaraadkaan hadda aadaynaa see leesu qabad sii haa war sidisanka aalasanma imaaraadka timirnahaad qiibiyay ha gudaadida timirtaeeda anjeeliyiina hisaabtaka darteena aryaadaha horea waxaa loo yidhi tilaabada aan qaadayno ninkii turu turey magan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh warlankii shalay sarwaaliga intol adag wayti wallaahi geega shaati iyo intol makooweelow nimayow nabadoon jamaal oo ka hadlay xafladdu samareeb ka dhacday wuxuu yidhi puntland taraanturayn bay maamulka galmudug ku waday muddo dheer dagaal iyo mashaakilna uma baahnin hanaga daayen walaalahayn dhibka ayuu yidhi war wax kale ma ogid inay sanatar jawaahir axmed cilmi oo dhuusamareeb joogto waxay tidhi haddii aan dumarkan aan ragga wax kale kulama dheganine dadka iyo dalka ayaa laxjacla naga haysaa walaisuwaafaqaw maawidaaye qoondada dumarka geedka go'awun inon erang hatina dalka i dadka lexjalino haytan erang una minisraayan
aryaadaha waxaa la yidhi wax la'aan wax uun aad dhaanta warmaahmaada ha ku dheelin wax badso wax beelay leedaha la yidhi waryaada way iska doodaysaane hanta siyaasaddu waxay leedahay aryaadaha siyaasadduna ma xantantaa waa yaabe siyaasadii ee bahangay abdulow seewalkoonagaden warsoo lama dhihin xantu waa walaalka hilibkiisoo cunayso war horaa waxaa loo yidhi nimaad xama karto dagaalkiisna maxaa kuu geeye waraadha waa nala fogaateene waxaa la yidhi kenya iyo soomaaliya wadahadalaa u bilowday wafdigii wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya ee kenya casuumaday u wadeen madaxda soomaaliyaa la yidhi asbuucyada soo socdana madaxweynuhu kenya u tegi rabaa xantu leedahay run ku suga warkaas war kenya markii hore wadahadal ma ogolayne ma ciidamada gorgara baqdangeli warlangada shantakin gareebnu sharci makuureebo waa leeri war haddaalina nimaan warankaagu kaa reebin wacadkaama reebaa la yidhi war nimayahow taliya ku-xigeenka nabad sugidda soomaaliya iyo taliyaha nabad sugidda gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa mandheera ku shirayaa la yidhi ee runku suga war nimayahow runku suga iyo runku suga iyo runku suga aad tiri heene runku suga he warnimada aqoon-yahano reer somalilan oo qurba joog ah waxay dhaheen waxaan rabnaa in dib loo mideeyo waqooyi iyo koonfur waxayna dhaheen soddon sano ummaddan wixii ay ku jirta inaysan ku sii jiri karin ayaa inoo muuqato waxayna ku dareen khasaaraha somalilan ee ka sheeganaysa midnimadii lixdankii keligeed kuma khasaarin soomaaliya o dhan ayaa khasaartay haaho waxaa hore loo yidhi cantuuga abaareed ambacambu bid'ah war mayba kala leerey linleeda eel wajeeru war waxaas waa iska haraaye muuse bixi warkaa ma ogi warnimayo madaxweyne axmed madoobe kismaayo fadhiga diidyo mar kaleu dhobilay ku laabtay war ninkii kheerkiisa loo heeray oo adigana soo qoysa miyuu ka diyaar garoobey aaga war eega dul miyaa socda miyuu yidhi war nin nabadii nolola ay ku kacsan tahay fadhi uma yaala war madaxweyne axmed madoobe puntland ma ciidan oo tababar ugu soo xirayaa war wax kaloo dogeynaya idiin sheegaya dhegaysta madaxweyne qoorqoor wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabada xafladiisa caleemasaarka wuxuuna guddoomiye ugu dhigay wasiirkii hore arrimaha dibadda yuusuf garaad yuusuf garaadna wuxuu yidhi waan soo dhowaynayaa war war ma haysaane magaalada khartuum ee waddanka suudaan maanta qaraxa ka dhacay kaamirooyin lagu ogaada ma qabaan miyaa qaraxa aryaadaha shabaab orod badana shimay haddana suudaan ka shaqeeyeen warwarkaa naga dhex gelinine ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa qaraxaas ka badbaaday war cabdalla xamduuga aad sheegayso soo ma aha ninkii ka mid ahaa golaha dhaqaalaha qaranka soomaaliyeed liftii uu ka qaata ra-iisul wasaare una noqdo warwar ma haysiine madaxweyne lafta kareen wuxuu maanta xarigga ka jaray eerboortkii baraada ee la dhisayey warnimaya war ma haysiine dowladda soomaaliya waxay turkiga u saxiixday hoteel weyn oo garoonka muqdisho la yaag dhisay shan iyo labaatan sano kadibna dowladdu waxay tiri gurigan hanti qaran uu noqonayaa turkiguna waa nagu soo celaa war dukaankooda tukor irtismay baa ka qoranaayey kumi nin qaata keeni maayo kii lahaayna kama maarmo waxaa la yidhi dhaxantiyo dabaylaha socdiya dhamacda jiilaalka ninkii aqalka dhaladaa dhistoo sare u dheeraystay oo carshaanta dhagax tuuray oo dhuguya maanka waryaada waa iska qaylisaane hadal qiimala sheega adugu hadal qiimala sheeg horta aad la qaxaan qaxdin qaras weydin tishe baxa beeca alla idiin fure
aad baad u mahadsan yihiin saaxiibada kalmahan saaxiibayaal guud ahaan waxaa jeclahay inaa intaasi ku soo afmiro barnaamijkii falaqaynta wararka reediyo cadaado aad maanta kala sotay reediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartiisa barnaamijka waxaa idiin soo saaray cabdifataax soomane aniga waxaan ahay maxamed aadan karaama waxaana farsameynayay haashim cumar xasan barnaamijkan iyo mid kaleoo ka xiiso badan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh
Isku duubni baa dalkayagow, duni Kaladarisar, Rogena, Duman Kaladarisar.